أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa beenisay inuu jiro amar ka soo baxay oo diyaaradaha yuhuudda ka mamnuucaya inay isticmaalaan hawada dalka soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa gurmud raajiin ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaas munaasabad lagu caleema saarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool shirkadda diyaaradaha yuhuudda ayaa ku gacan seertay inay aqbasho go'aan ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya kaasoo diyaaradahooda looga mamnuucayo hawada soomaaliya tartanka sannadlaha ah ee maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayadda islaamiga baay u qabtay ee iskuullada ayaa si habsami leh kaga socdaa degmada buuluflaay ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labayo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa beenisay inuu jiro amar ka soo baxay oo diyaaradaha yuhuudda ka mamnuucaya inay isticmaalaan hawada dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya
iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay hawada dalka u diiday inay isticmaalaan diyaaradaha maamulka yahuudda ayay xukuumadda riddada beenisay warkaasi war ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa lagu sheegay in diyaaradaha sahayanada aysan marnaba ka mamnuucin hawada soomaaliya ayna isticmaali karaan wararka sheegaya in shirkadda arkiya oo laga leeyahay israa'iil laga hor istaagay ama laga gaabiyey codsi cusboonaysiin waa kuwo aan sal iyo raad toona lahayn dowladda federaalka soomaaliya ma jirto shirkad ay si gaar ah u beegsatay ama ay ka mamnuucday isticmaalka hawada oo aan loo marin nidaamka sharciga ee duulista ayaa lagu yidhi war ka soo baxay kooxda riddada tallaabadani ayaa mar kale bannaanka soo dhigaysa dabadhilifnimada iyo mowqif xumada nidaamka uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte kooxda riddada ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay isku muujinaysay inay dalka ka difaacayso xadgudubyada maamulka yuhuudda balse waa tan iyada oo damaanad qaadaysa masaaliixda kayaanka sahaayanada sidan oo kale ayaa horey loogu xasuustaa marin habaabintii ay ku samaysay shacabka soomaaliyeed iyada oo isku muujinaysa in etoobiya ka difaacayso badda balse bilooyin kadib ay iyaduba xabashida siisay masaaxo bad ahaan ka weyn tii uu muuse biixi saxiixay mahadsanid yaasir odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa gurmud raashiin ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaasi sida uu ku warramayo marwaan maxmed qoysaskan danyarta ah oo ku dhaqan magaalada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa la gaarsiiyey gargaar raashin ah kadib isxilqaan ay sameeyeen odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri raashin qaybintan oo ka dhacday gudaha magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa boqol qoys oo danyar ah kuwaasoo intooda badan ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta deegaanada wilaayada guddi ka socday bulshada isxilqaantay oo ka hadlay munaasabadda raashin qaybintan ayaa sheegay in ujeeddada isxilqaankoodu tahay samata bixinta ummadda tabaalaysan gaar ahaana xilli ay liitaan xaaladaha dhaqaale iyo kuwa nololeed waxay sidoo kale tilmaameen in dadaaladan aysan ku ekeen doonin halkan oo keliya balse ay qorsheynayaan gargaar kale oo joogto ah goobtan waa goob loogu talagalay in lagu quudiyo inta xaaladdu adag tahay dadka masaakiinta ee liiliita ee debkoodu uu dhimanayo deegaanka ilaahay baa mahadugaartaahee soo diyaariyey u gurmaday dadkaas in lagu quudiyo boqol qoys oo masaakiinuhu debkoodu aad uu u liito waxaana ugu talagalnay qoyskiiba in la siiyo bishaan shacbaan rubac sokora iyo rubac bura iyo rubac bariisa iyo caag saliida waxaan isu sheegnay haddaan nahay guddiga deegaankan ay iska kaashanayeen aruurinta raashinkan garab qabanayo waa lajna saddex qaybood ka koobanay aheedoo odayaasha deegaanka oo si gaara guddi looga soo saaray iyo wilaayada iyo guddi ka socda ganacsatada kuwaasoo raashinkaa hordhaca ah kasoo diyaariyey deegaanka waxaana rajeyhaynaa inta xaaladda ilaahay ka qaboojiyo adag tahay in aan sidaas u sii wadi doono dhanka kale qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa la hadlay idaacadda iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq ay u hayaan guddiga isxilqaanka iyo bulshada galhareeri oo ay sheegeen inay garab istaageen xilli aad u adaga cabdulqaadir maxamed gibo waxaan ku sugnahay degmada garxeeri iyo rubac bariis iyo rubac sonkora iyo rubac bura iyo caag saliida walaayada iyo insheeg iyo ganacsatada nimanka dhammaan wadaanaa ajir allah siiyo qaarna allah siiyo walaayada iyo waxdhan saalax al cabdulle aniga waxaa la siiyey saddex rubac oo kala nuuca iyo cagsaliida waxaan ugu duceeyahaa inay ilaahay ajir siiyo oo khayr siiyo khayr ugu bedelo xaawo maxaa jecale kahriil cagsigiida iyo saddex rooc khayr allah siiya gaalada allah ka jibso xoryaha waxaana la siiyaa dadka la siiyaa raashin ilaahay khayr ha siiyo qolo cabshir cabdiraxmaan hal waay raashin masaakiinta siiya gareeri kiima xasan waxaan ku joognaa in ummadda muslimiinta ay gargaar u sameydo ummadda masaakiinta saddex rubac caagsaliida mustaaxa ifraax tanaallaha naga iyo qandhada cudurka u higleeyaha khayraada sideeda khayrkaadana allaha barakeeya allahana badiyo raashin qaybintan ayaa ku soo aadaysa xilli abaareed oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha dadka reer galgaduuda taasoo ka dhigtay isxilqaanka bulshada mid si weyn loogu bogay laguna baahnaa maadaama uu yahay tusaale muujinaya isku-tiirsanaan iyo samafal bulsho xilli ay duruufuhu adag yihiin mahadsanid marwaan munaasabad lagu caleemisaarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqaani maxamed dhowaan deegaanka hubadhi ee hoostaga magaalada tiyeglow waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo beesha qoomaal oo ka mid ah beelaha boqol hore ee dega wilaayada boqool ku caleema saaranaysay malaaq cusub kaas oo beeshiisa ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin heer wilaayo ah dhaqanka waxgarad iyo maamulka degmada waxayna beesha qoomaal fagaaraha ugu wareejisay malaaqi cusub musxafka qur-aanka kariimka raayada towxiidka ah iyo qori-i booshkiisa ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa soo dhoweeyey marti sharafkii kasoo qayb galay xafladda caleemasaarka wabacda salaam insha allahu tacaala meelang maybu aha un hadda roogno hubudhubu un oo dooradaana malaagii gobolka bokool walaalyaal hanin dhowaada gololii qoomareeta ka dhowaada oyo malaaga ka dooradaasi sida la socda muddooyinkaanba mayba inta fadhiini doorashadu ka hor dowrinin socoti muddo dhowr beriba dowrinin socoti dowradaas markii la qaaday dhammaati kadib mayba lugudugalay maybu aha soo xuludii malaaga iyaana maybu aha dhowr haminga qaadati insha allahu tacaala gololaase haddanin fidsan walaalyaal ha dhowaada gololaas haninka dhowaada jasaakumullahu khayran allana intaasi kadib waxaa dhankooda goobta ka hadlay marti sharafkii munaasabadda lagu casuumay iyagoona ballanqaaday inay la shaqayn doonaan malaaqa cusub beesha reer qoomaaleedna u dardaarmay inay xaqa ku garab istaagaan n lamadii beelood oo walaalinhaay deriska haay eel qodiliska arhaay afjoon oo ka hadalaw geydhi afargamaasi oo hiblooy wardheerada tiila arhaay afjoon oo ka hadalaw mayslanaha malaagii usubay oo maybu aha n gobolka bakool handoora teeng mayba ha ka dhawaayanne galbo furung ilaa furung ha ka dhawaan insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala lamadii beelad haweeney mayno codsaday walaalkii oo odaga amiirka ahay inay wada shaqayn wanaagsan waybu ah walaalka dabeecad wanaagsan ka ammaani allaha barakeeye dabeecadda wanaagsan aan ka do'ayaana lankii diinta iyo dalka anfay allaha ku weele unuunu maybu ah haddii eelqood ana insha allahu tacaala lamadii eelqood afjoon aan siinkala hadalow mayba siinku ballan qaadana daris wanaag iyo walwilba oo isan jeelin inaynu siinkala dhaqan insha allahu tacaala maxamed hasan maalanga la dardaarame beelana kolkoo la dardaarame maadaama waqtan haysan maxamadow mehaka kuluntay wali hayti walka goroday lankoo khayr badanoo akhyaar ee adduunyadiisku adagoo afarta geedgoose lankanka hoola dhaqow badan ee adduunyadiis haysado hayt ilaahay idiitaakin xifdiya wal ilaahay dartiis linku dabi alla kafalanna anis artoy holaykaa baaba'e anis artoy ilaahay dartiis hooba madarta ilaahay ballanka koo qaade waman yatawakal alallaahi fa huwa xasbuhu ilaahay akalee alla tala saaray reerkina ilaahay kafalanaade wali kakiinku baahangnaa noqobada gobolka ama noqobada soomaaliyeed inin socognagata maadaama beella beel dhega jalacsano geensi ee diinkan ilaahayna kasalaysati nagata adoo boqolaal weydiinay walaayada horseeto waliba kalena ilaahay ka barakay usoo xasana nagada nago ee kalena tan kala waqtiga ka daayay mayla dabdaarin beela reer goboleed shankamaas akhyaaray waqtiga hadda la kajar waqti adag waay adduunyada duwiga en un akhyaaray lanka ay la eebayna lanka ay la shaqeeyoy war lanka idaari ay sameeyoy culimmadii u ulhaayka akhyaarta dadkii horey holanhaayeen in dadka haddaba ay garab surumoy malaaq xasan macalin cabdiraxmaan malaaqa cusub ee beesha qoomaal ee wilaayada bokool oo dhankiisa xafladda kelimad ka jeediyey ayaa ballanqaaday in beeshiisa uu ku horkici doono dhabbaha jihaadka sidoo kalena ka codsaday inay garabkiisa istaagaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahiyaa mahad iskule dhammaad iyo balaawan lahayn bacadishe walaalayaal kolley saadila aragoo la ogsinyi hay doorateen maleeya sisan hasiin doora hayin doorateen anina siin ku ogolaadi ee isagna may ballan oo ka qaada saana ani aan ilaahay adala siin ka maamul kitaabka ilaahay siin ka maamulna oo siin ka horkan onan maamul unan isa qaadana haddana anina ma siin ka codsaday ini ma arna siin iyo garab galaan jihaadkiina ma arna ee siin ka horkaha kitaabka ilaahay iska maamulna saxaqeena iska ka maamulna
ugu dambeyn naqiibka guud ee beesha qoomaal oo xafladda ka hadlay ayaa dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey malaaqa cusub isagoona ballanqaaday inuu la shaqayn doono bismillaah heemaylana jazaakum allahu khayr ana oo malaagii guud ahaa walaalkii haddii la doorday imtixaankan ilaahay ma arne kamanaysadi eedeeda handhawaaye wada shaqeen fayl bilaaran kalsooni wanawka qaba hortabin waa maamulaaye waa bagordaay akhlaaqiyan iyoona ilaahin diidna bisowaad ahaan inaskasaani lan geese e sakhi e eed akhlaaqdunku fayliyahaay maylana ilaahay maka aabay maylana hilka ilaahay lagaada lanki ilaahay wala qaadiya wala qaado kore bani aadin shalays wala sugaada mala ilaahay hilka lagaada unuuna galba furun i soo dhoween i wada shaqeen jazaakumullahu khayr diyaar aan ayna beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ayaa leh hoggaan dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiqani shirkadda diyaaradaha yuhuudda ayaa ku gacan sirtay inay aqbasho go'aan ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya oo ku aadanaa in hawada soomaaliya laga mamnuucay diyaaradaha yuhuudda warbixinta warkan waxaa mar kale eegaya marwaan maxmed xilli kooxda ridada soomaaliya ay soo saartay go'aan qarsoodiyaha kaasoo yaawadi weysay inay shaaciso islamarkaana go'aankaasi hawada soomaaliya looga xanibay shirkadda diyaaradaha aka airlines ee yuhuuddu ay leedahay ayaa go'aankaasi waxaa iska diiday oo ku gacan seertay shirkadda yuhuudda iyadoona weli sii wadatay isticmaalka hawada soomaaliya wararka ayaa sheegaya in diyaaradda yuhuudda ee saacadihii lasoo dhaafay ay isticmaashay hawada deegaanada maamulada riddada ah ee somalilan iyo puntland xilli ay ku sii jeeday dalka tailan ile xogogaal ah ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay shirkaddan u dirtay go'aanka xanibaadda ah islamarkaana shirkadda yuhuudda aysan ka soo jawaabin go'aanka uga yimid kooxda riddada xilli ay iska sii wadatay howlaheeda tan iyo markii yuhuudda ay sheegeen inay aqoonsadeen maamulka riddada ah ee somalilan waxaa jiray duulimaadyo diyaaradaha yuhuudda oo yimid soomaaliya gaar ahaan deegaanada somalilan kooxda riddada soomaaliya ayaa doonaysay inay mamnuucdo in hawada soomaaliya ay isticmaalaan diyaaradaha yuhuudda balse hadda waxay u muuqataa inay ku fashilantay arrintaasi mahadsanid marwaan ugu dambayntii tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayadda islaamiga baay u qabtay iskuullada ayaa si habsami leh kaga socdaa degmada buulafly ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu cayman ayaa warbixintan ka diyaariyey saddexda maalin ee loo asteeyey toddobaadkiiba inuu qabsoomo tartanka sannadlaha oo xilligan oo kale sannad kasta lagu qabto degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa howlka madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay soo buuxdhaafiya dadweyne aad u fara badan oo qaarkood ay qayb ka yihiin ardayda wax ka barta qaybaha kala duwan madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay siay u daawadaan tartanka xiisaha badan ee halkan ka soconaya haddii aad hore u soo dhegaysateen tartamadii dhex maray ardayda dugsiga sare iyo kuwa dhexe markan waxaan eegi doonnaa tartan xiise badan oo dhex maraya ardayda dugsiga hoose ee alfurqaan ee degmada buulafulay oo dhankooda dhex mari doona tartan adag ardayda wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta dugsiga ee alfurqaan haddaba labada majmuuco ee wiilasha ayaa loogu magac daray ha inoo faahfaahiyo maamulaha dugsiga hoose ee alfurqaan majmuucaadka maanta tartamaya waa laba majmuuco oo lagu magacdaray culimmadeena ilaahay marka shahaadadu ka aqbalo ilaahay marka miisaanka xasanaadka ku waraabiyo sheekha ugu horey waxaa lagu magacdaray majmuucada asheekh maxamed dulyadayn raximahu llahu raxmatan waasica sheekha kale majmuucada lagu magacdaray waa sheekh maxamed aw cabdiraxmaan labadooda waxay ahaayeen waa raggii camalkan shaqo badan soo qabtay intaasi kadib waxaa si toosaa loo gudagalay tartanka xiisaha badan ee dhex maraya labada majmuuco ee kale ah ardayda sheekh maxamed dulyadayn iyo ardayda sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan bismillaah majmuucatu sheekh maxamed abu cabdiraxmaan su-aashiina lixaad dhegaha fura waxay ka socotaa maadada taariikhda waxay u dhecisa sidatan man kafala nebiy sala allahu caleyh wasalam بعد وفاة أمه وأن فلي أنا فهمتين سؤال اللي ويديي وأتكسور علي دونتان إن شاء الله
سالكا سبل المعالي مخلصا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاقع ليرو معاد عبد الله معلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمي عبد الجد وعبد المطلب majmuucada sheekh maxamed abu cabdiraxmaan su-aale la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
majmuucatu sheekh maxamed alyadiin su-aashiina lixaad dhagaa fur waxay ka socotaa iyadana maadada taariikhda waxay u dhacaysaa sidoo tan man qatala cumar bnu alkhadaab radia allaahu canhu سالكا سبل المعالي مخلصا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقايل رو عامر نور معلم آدم قال لي بيتي جابتي دنس كدي قتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي majmuucada sheekh maxamed ulidiin su-aale la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
kadib weydiimo iyo su-aalo kala duwan waxaa lasoo bandhigay natiijada kama dambeyska ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda ku guulaystay iyo majmuucada ay guusha raacday majmuuco kasta waxaa la weydiinayey toban su-aalood majmuucada ugu horeyso su-aasha lagu bilaabo waxay ahayd majmuucada sheekh maxamed abu cabdiraxmaan majmuucada waxaa la weydiiyey toban su-aalood waxay ka jawaabeen sideed su-aalood ayay ka jawaabeen labana way hareer marteen su-aal kastana waxaa lagu saxayay laba darajo sideed haddii laba lagu dhufto waa lix iyo toban sidaas oo kale laba su-aalood oo soo hareer martay majmuucada kale ay si ka faa'iidaysi ah u heleen ayagana waxay ka heleen laba darajo haddii marka lix iyo toban laba darajo lagu daro waxay heleen sideed iyo toban darajo majmuucada kale saas oo kale waxaa la weydiiyey toban su-aalood waxay ka jawaabeen toddoba su-aalood ayay ka jawaabeen ee waxaana soo hareer maray saddex su-aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban hal su-aalna si ka faa'iidaysi aanay u heleen darajo hal darajay ka heleen marka looga daro waxay noqonaya marka shan iyo toban darajo idan marka galabta majmuucada guusha ay raacday dadka dhan way u jeedaan waxayna noqonaysaa majmuuca ee sheekh maxamed abu cabdiraxmaan raximahu llahu tacaala
tartankii wiilasha ee dugsiga hoose kadib waxaa si toosa loo gudagalay midka gabdhaha iyadoo ay isku arkeen labada majmuuco ee kale ah kansaa iyo majmuucada faadimatu zahraa sidan ayay weydiimiyihii su-aalaha u dhaceen tartankaasi xiisaha badan بسم الله مجموعة الخمسة سؤاشينا استحادة دنكينا دقاء فروع waxay ka socotaa maadada xadiidka waxay u dhacaysaa sidatan kam kaanat khilaafata cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu waan filaya inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما إلى فاطمة عثمان مرسل قصاد مجموعة الخنساء لترتماي مجموعة فاطمة الزهراء سؤال الويدي جوابتي دين اسكدي عشر سنوات ونصف عام Ee, majmuucad khasaa su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo بسم الله مجموعة فاطمة الزهراء سؤاشينا سدحات دقاء وفرة وحي كسعتها مادة حديثك وحي ودعسة سدة كم درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله وانفلا ينسفهمتين سؤاش ليدي ويدي وعاد كسور علي دونتان إن شاء الله سالكا سبل المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاهي رأس عادة مصعب محمد مجموعة أنا قصة فاطمة الزهراء مجموعة أنا تات ماي خنساء سؤال ويدي جابتي دانس كدي مئة درجة Ee, majmuucad faatimatu zahraa su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada ay kala keensadeen labada majmuuco ee kansaa iyo majmuucada faadimatu zahraa su-aalaha ugu horeeya waxaa nasiib u yeeshtay maanta majmuucada khansaa majmuuco kastana waxaa la weydiinayay toban su-aalood ayaa la weydiinayay majmuucada khansaa tobankaas su-aalood su-aal kastana waxaan ku saxeynay laba darajo tobankii su-aaloo la weydiiyey majmuucatu khansaa waxay ka jawaabeen sideed su-aalood ay ka jawaabeen waxaana soo hareer maray laba su-aalood sideed haddii laba lagu dhufto waa lix iyo toban darajo wax kaloo faa'iidaysi ahna ma jirin saas daraaddeed majmuucadaas natiijadeeda waxay noqon doontaa lix iyo toban darajo majmuucada kale ee faatimatu zahraa ayadana waxaa la weydiiyey toban su-aalood tobankii su-aalood oo la weydiiyey majmuucadaas dhammaan sidii la rabay ay ugu jawaabeen toban haddii laba lagu dhuftana waxay helayaan labaatan darajo iyadoo sidaas tahaa waxay heleen haddana si kafaa'idaysi ahaan laba su'aal oo majmuucada kale soo hareer martay min hal darajay ku heleen marka laba haddii hal lagu dhuftana waxay noqonaysaa laba darajo leewaay laba daraja waxaa lagu daray labaatan waxay heleen marka laba iyo labaatan darajo saas daraaddeed waxay guusha raacday galabta majmuucatu faatimatu zahraa marka saas ha loola socdo kadib waxaa kama dambeyska isku arkay labada majmuuco ee kale ah majmuucada sheekh abu cabdiraxmaan oo dhankii wiilasha ka soo gudbay iyo majmuucada guulaysatay dhanka gabdhaha ee faadimatu zahraa weydiimihii su'aalaha sidan ayayna ku bilowdeen bismillaah majmuucatu sheekh maxamed abu cabdiraxmaan su-aashiina tobnaad ee ugu dambaysa musaabaqada dhankiina maadada riyaadiyaadka ah waxay u dhacaysaa sida tan taqdacu sayaaratun masaafata 744 kilomitir yowmiyan bayna madiinatayni fa kam kilomitiran taqdacuhaa fii sittata ayaam waan filaya inaad fahamteen su-aasha laydin weydiiyey oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي السلام عليكم مقايل يا روخاد محمد آدم مجموعة القصود مجموعة الشيخ محمد عبد الرحمن مجموعة لا ترتمى فاطمة زهراء سؤال لي ودي جوابتين نسكتي بغلواتي فرمان Ee, majmuucatu asheykh maxamed abu cabdiraxmaan su-aala la weydiiyey jawaabay bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab aanan saxnayn ka faa'iidaysi كفايديسي وقت ملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزان حسين محمد كسعة مجموعة فاطمة الزهراء لا ترتمس مجموعة الشيخ محمد أبو عبد الرحمن سؤال لي ويدي جوابتي هذا داس كده تقضع السيارة في ستة أيام 4464 كيلومتر Ee, majmuucatu faatimatu zahraa su-aal si ka faa'iidaysi ahaan soo hareer martay majmuucada kale si ka faa'iidaysi ugu soo istaageen jawaabay ka bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen hal darajo مجموعة فاطمة الزهراء وحيود عساسدة ثمن حقيبة مدرسية 862 شلنا فكم شلنا ثمن تسع حقائب من النوع نفسه وان في ليانة فهمتين سؤال شليد ويدي وقعد كسور علي دونتان إن شاء الله
سالكا سبل المعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزان حسين محمد كسعة مجموعة فاطمة الزهراء لا ترتمس مجموعة شيخ محمد أبو عبد الرحمن سؤال لي ويدي جوابتي هذا داس كده 7758 شلنا Ee, majmuucatu faatimatu zahraa su-aashii ugu dambeysay la weydiiyey jawaabay ka bixiyeen jawaabtay bixiyeenna waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
shaacinta majmuucada ee guusha raacday iyana waxaa loo ballamay maalinka xafladda ugu dambeynna waxaa goobta laga ballanqaaday tartanka afaraad ee ugu dambeeya kaasoo dhex mari doona ardayda macadka qurduba oo ka mid a macaahidda hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abo ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh